subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo aad ka dhagaysataan warbaahinta snaay siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba meegaartis qodobada aad ku dhagaysan doontaan subaxnimadan waxaa qayb ka ah guddiga gurmadka suuqa xaafadda hantibidaako jaaliyadda norwey ka la wareegay deeq lacageed bulshada jowhar oo loogu digay halista cudurka busbuska maamulka dugsiga sheikh ooyaye ee magaalada jowhar oo codsaday in laga taageero dayactirka dhismaha olole dhirbeeris oo laga bilaabay deegaan hoostaga degmada kismaayo iskuulka cumar bin khadaab ee magaalada dhoobleye oo ka hadlay heerarka waxbarashada dugsigaasi xubnaha sarifka iyo ciyaaraha ayaad ku dhagaysan doontaan warka subax akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah madaxweynaha maraykanka oo aqalka cad ku qaabilay hogaamiyaha ingiriiska qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku dhagaysan doontaan ee u diyaargaroow warka oo faahfaahsan
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
waa subaxnimo sabtiya taariikhdan ay ku asteysan tahay afar iyo tobanka bisha sagaalaad sanada labaatan afar iyo labaatan intuu socdo warka waxaad la socodsiin doonta anigoo asaare cabdixuseen dhankaiyo farsamadana waa injineer saki guddiga gurmadka suuqa xaafadda hantibadaag ayaa jaaliyadda norwey kala wareegay deeq lacageed sida warbixintaanu ku faahfaahinayo wariyaheyna cabdicasiis xasan cabdulle guddiga taakulaynta suuqa weyn ee xaafadda hantibadaag oo bishii hore uu ka kacay dab xoogan ayaa lagu wareejiyey deeq lacageed oo ka timid jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool waddanka norway qaar ka mid ah guddiga taakulaynta suuqa xaafadda hantibadaag ee magaalada jowhar ayaa u mahad celiyey jaaliyadda ku nool wadanka norway ee ka qayb qaatay gurmadka dabkii ka kacay jowhar bishii hore galabta waxaan isugu nimid inaan deeq lacageed oo ka timid dalka norway aan ka guddoono cabdiraxmaan maxamed xasan gacal oo ay soo wakiisheen jaaliyad degan maaragta dalka norway gaan ahaan magaalada nova waxaan leenahay waa mahadsantihiin
waxaan ka wareejinay lacag gaaraysa kun iyo laba boqol iyo toddobaatan iyo toddobo dhibic afartan iyo sideed doolar maxamed xasan gacal reer jowhar waa taqaaniin doctor gacal caruurtiisa waxaan ka hadlayno cabdicasiis waxaan leenahay adiga iyo dadkii aada wax ka soo qaadayba ilaahay miisaankiina xasanaadka ha idiin saaro xildhibaan cabdiraxmaan gacal oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka hirshabeelle ayaa faahfaahin ka bixiyay dadka u soo wakiishay lacagta waxaan wakiil ka ahay oo aan ku cawday nin la yidhahdo cabdicasiis maxamed xasan oo iga yar oo walaalkaya oo aan u bandhigay dhibaatadii ka dhacday adduunyadu waa tuulo ayagana waa arkeen dad mucsiriinahoo uun isna oo ku qeliyey lacag cadadkeeda dhan kun iyo laba boqol toddobaatan iyo toddoba dolar dhibac afartan iyo siddeed senti ayay walaalkaas meesha degan magaalo la yidhaahdo oo nairow waddanka norway ka mid ah oo yar yova yovi miya ay ka soo qaadeen dhinaca kale guddoomiyaha golaha deegaanka degmada jowhar cusmaan mukhtaar baare ayaa u mahad celiyey cid walba ay ka qayb qaadatay gurmadka loo sameynayo ganacsatadii ku hantibeelay dabkii ka kacay suuqa xaafadda hanti wadaag ka soo jeeda dowladda hirshabeelle gaar ahaan degmada jowhar ee dalka norway ee u horkacayo cabdicasiis cabdicasiisow adiga iyo reer gacal oo dhan waxaan leeyahay iyo dadka walaalaha oo tuuladaas degan ama magaaladaas gaaban degan waxaan leenahay khayr badan ilaahay idinku bedelo waan helnay lacagtii aada u soo wakiilateen xildhibaan cabdiraxmaan waxaad tihiin tiimkii labaad ee wax u baxsado gurmadka dadka ku dhibaatoobay suuqa hanti wadaag ee degmada jowhar waa ku faraxsannahay waxaan rabnaa sidoo kale in ay ku daydaan qurbajoogta kale ee ka soo jeeda degmadan jowhar gurmadkan ayaa waxa uu qayb ka yahay taakulaynta loo sameynayo dadkii ku hanti beelay dabkii ka kacay suuqa xaafadda hanti wadaag ee magaalada jowhar mahadsanid bulshada ku dhaqan magaalada jowhar ayaa loogu degay halista cudurka busbuska sida warbixintan ku faahfaahaysa xaliime cali ibraahim busbuska waa caabuq uu keeno virus kiisas badankooda waxay ku dhacaan caruurta da-dooda ka yar tahay shan iyo tobanka sano laakiin caruurta waaweyn iyo dadka da-da ah way ku dhici karaan waxayna si fudud ugu faaftaa bulshada dhexdeeda busbuska ayaa mararka qaarkood u keeni kara dhibaatooyin halis ah dadka waaweyn dhallaanka dhallinyarada haweenka uurka leh iyo kuwa habdhiskooda difaaca jirka uu daciifka uu yahay si aan wax badan uga ogaano xanuunkani ayaan waxaan wax ka weydiinay doctor sharma arke ibraahim qaliib dhibaatooyinka caafimaad ee xanuunkani wuxuuna bulshada ugu baaqay in ay ka digtoonaadaan haalista cudurkani
busbuska calaamado badan uu leeyahay marka laga soo bilaabo waxa ugu horeeya qofka lagu arkaayo waxay tahay caajis badana lagu arkaya hal ilaa iyo laba maalmood ka hor inta aan kasoo bixin finan daalka caajiskaas iyo xanuunka badan oo jirka uu ka dareemayo waxaa ku xiga finan jirkiisa kasoo yaacayo finankaas marka dambe waxay isku dadayaan inay gacan keenaan marka ugu dambeysa final stageka ay marayaanna waxay isku bedelaan inay qolofaystaan calaamadaha ugu muhiimsan taas waaye waxaa kaloo jiro xagga caruurta oo kale marka la fiiriyo qano badan oo kusoo waa oo qano zaa'ida ay dareemayaan dadka waaweyn sidoo kale ayagana way dareemaan laakiin caruurta aad ugu sii daran oo qanada aad lagu dareemayo wuu leeyahay talaalka waxaa jiro talaal busbuska loo qaato oo hal ilaa iyo laba doos laga qaato oo badanaa ka hortaga waxaa la dhahaa wax walbo waxaa ka fiican daaweyntooda in ka hortag la sameeyo laakiin dadka kuma baraarugsana inay ka hortag ay sameeyaan sidoo kale waxaa la rabaa markuusaan oo kale hadda xilliyada waxaa lagu aadka u badanyaha cudurka busbuska wacyigelin in la sameeyo dadka ay khuseyso inay adoo kale ku shaqada maxaa la dhahay daaweynta ama mcjidoo kale meelaha talaalka laga heli kara dadka ay ku buuriyaan inay talaalka qaataan marka talaalka ugu jira oo loo qaadanayo busbuska oo hal ilaa iyo laba doos laga qaadanayo bulshada ku dhaqan magaalada guuraan waa salaamaya dhammaantood waxaa la diilaaya inay qaataan talooyinka caafimaadka ay usoo gudbinaya dhaqaaqiirta iyo meediyaha ninkana ku maashakiisa dadka aada u garab istaagaysiin aad waxyaabaha jiro ama wacyiga markaa jira aad ula socodsiin marka waxaa haboon dadkay ku baraarugsanaadaan fariimaha loo soo gudbinaya ee qaataan wixii isbedel oo ilmahooda soo martay way fahmi karaan ayaga haddii qano badan ay ku arkaan ama finan ay ku arkaan ama isbedel xagga jirka ah oo ay ku arkaan ciyaalka mar walba inay la xiriiraan babaha bas ee ugu dhow si loo siiyo talooyin ku haboon oo ku badbaadi kara ilmahooda haddii kale waxaa dhici keenta mar aan maxaa la dhahay toortag aan lahayn oo cunugga dhibaatadii ay ku badatay waxaala daran oo galay in waxba laga qabo waayo xataa xaaladiisa ay ku cuslaato oo mar walba waxaa rajeynaya inay la socdaan xaaladda ilmahooda ay ka warhayaan nadaafadooda ay ku dadaalaan xaaja nafaqada nutrishantooda ay ku dadaalaan oo ilmaha
cudurkani ayaa waxaa walaac badan ka muujiyey bulshada ku nool magaalada jowhar iyo deegaanada hoos yimaada maadaama kiisas la xiriira xanuunkaasi uu lagu arkay qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe weli waxaan ku guda jirnaa wararkii jawhar maamulka dugsiga sheekh ooyaye ee magaalada jowhar ayaa codsaday in laga taageero dayactirka dhismaha dugsiga hoose dhexe iyo sare ee sheekh ooyaya waxa uu ka mid yahay iskuulada ay maamusho dowladda dhexe ee soomaaliya ee ku yaala magaalada jowhar gaar ahaan xaafadda buulasheekh ku dhowaad shan boqol oo arday ayaa xilligan wax ka barata dugsiga kuwaasoo dhigta fasalada kala duwan ee dugsiga ka kooban yahay maamul ku-xigeenka dugsiga sheekh ooyaya xasan cabdulaahi oo aan ku boqday dugsiga ayaa iga waramay baahiyaha ka jira dugsiga isagoo sheegay in aysan haysan fasalo ku filan oo ardayda wax ku baraan
baahiyaha iskoolka uu qabo aada iyo aaday u fara badan yihiin iskoolka waxaa ku jiro iyo ay farajana leedahay lacagay qaadataa maamulaha haddii aan kaaga hadlo wax lacag uu ku qaato ma laha boqol dollar ayay waxay siinaysay r r c ay aada la dhahayay boqol dollar siinaysay waa maamulihii dhammaa ee iskoolka biyaha asaa bixiyo korontada asaa bixiyo iskoolka wuxuu u baahan yahay diicatir aad iyo aad iyo aad u weyn wuxuu u baahan yahay dhismo aad iyo aad iyo aad u weyn toddoba qolaa ku taalla hal qol waa dugsi qur-aan oo ilmaha lagu soo barbaariyo lix qolna waa qolosha ay caadi ku dhigtaan ilmaha sanadkan form two ayaa noo fadhiyo iskooladana waa lix qol diicatir weynuu u baahan yahay iyo dhismo haddaanan la helin dhismo sanad damba form tria imaanayo dhismahana aada iyo aad ayuu ugu yaryahay caqabooyinka waxaa ka mid ah dayactir aan u baahannahay haddii aan ahay maamul ku-xigeenka dugsiga hoose dhexe ee sare sheeqooyaaye waxaa kaloo u baahannahay dhismo dhul weyn waan haysanaa alxamdulilaahi dhismihii ayaan u baahanay dhanka kale maamul ku-xigeenka ayaa waalidiinta ugu baaqay in ay caruurtooda keenaan goobaha waxbarashada xaafaduu ku yaallo dugsiga hoose dhexe saree sheeqooyaaye ardayda lacag la-aanta lagu baro inay keestaan waalidiinta ilmahooda dugsiga hoose dhexe saree sheeqooyaaye taasoo ay ka socoto waxbarasho lacag la-aan ah ardayda dhigata dugsigan ayaa ah kuwa danyar ah oo aanan awoodin in ay bixiyaan lacagaha iskuullada kuwa gaarka loo leeyahay olole dhirbeerisa ayaa laga bilaabay deegaan hoostaga degmada kismaayo sidoo warbixintanu ku eegaya cabdifataax axmed maclow ururka dhalinyarada cagaarsan oo garab ka helaya wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada maamulka jubbaland ayaa ololo dhirbeeris ah ka sameeyey deegaanka luglow ee duleedka magaalada kismaayo ololaha dhirbeerista ayaa waxaa si gaara looga sameeyey beerta gobsoor taasi oo loogu talagalay in ay ku dalxiisaan bulshada ku nool degmadaasi maxamed shariif cabdulaahi gudoomiyaha ururka dhalinyarada cagaarsan ayaa ka warbixiyey ololaha dharbeerista ee ay ka sameeyeen gobsoormaadiskale subxaana watacaala noo suurageliyey maanta inaan nimaadno beerta gobsoor eriyada luglow taasoon rabno inaan dharbeeris aan ka samayno waxaan u mahad celinayaa waftiga nagala socday wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada iyo maamulka beerta oo runtii waqti dheer aan soo wada soconnay waxaan rabaa halkan inaan ka sheego inaan maanta samaynhayno dharbeeris ballaaran taasoo bahda cagaarsan mar walbaba ay tahay miday u taagan tahay geedku runtii wuxuu leeyahay nacfi aad iyo aad u badan waxaan ognahay in ay jirto dhibaato weyn taasoo ka jirta dhanka deegaanka iyadoy sabab u tahay wasakhowga hawada iyo wasakhowga biyaha marka annaga cagaarsan ahaan mar walba waxaan u taagannahay ilaalinta deegaanka iyo inaan bulshadeenna fahamsiino muhiimadda ay leedahay dhirtu waxaan ognahay haddii ay bulshada iyo dhammaan shacabka iyo dowladdu ay iskaashadaan inay samayn karaan isbeddel muuqda taas annagoo ka duulayna waxaan u aas-aasannahay ama hadafka annagu uu yahay waxaweeye inaan samayno deegaan qurux badan oo ka caagan xaalufinta dhirta waxaan rabaayoo kale halkan inaan fariin uga diro guud ahaan bulshada soomaaliyeed bulshooy deegaanka innaga iska leh deegaanku wuxuu wax ku noqon karaa in caafimaadkiisa laga shaqeeyo waxaan ognahay deegaanka oo caafimaad qaba in uu qayb weyn ka qaadanayo caafimaadka bulshada iyo tayada bulshada sidaas awgeed mar walba annagu waxaan u taagannahay ilaalinta deegaanka iyo badqabka bulshada dhirtu waxa ay kaalin ballaaran ka qaadataa nabadgelyada guud ahaan deegaanka iyo nabaadguurka carrada waxa ayna cagaarisaa oo ay qurxisaa deegaanku ololaha dhallinyarada ay u istaageen ee ah dhirbeeristu ayaa lagu wadaa in kaalin ballaaran uu ka qaato dalxiisayaasha usoo dalxiistaga beerta gobsoor iskuulka cumar bin khadaab ee magaalada dhoobleeyaha ayaa ka hadlay heerarka waxbarasho ee dugsigaasi sida warbixintaani mar kale ku faahfaahaysa xaliimo cali ibraahim iskuulka cumar bin khadaab oo ka mid ah iskuulada ku yaala degmada dhoble ee gobolka jubbada hoose ayaa waxa uu ka mid yahay iskuuladii ugu horeeyey ee laga aas-aasay degmada dhobley maamulaha iskuulka cumar bin khadaab sheekh cabdulaahi maxamuud abiib ayaa ka warbixiyay aas-aaskii iskuulka iyo marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray maadaama iskuulka ay ka qalinjibeen ardayo fara badan in badan buu soo jiray ardo badan baa ka soo baxday macalimiintiisa qaybo badan oo ka mid ah waa ka soo baxeen waxaa la aasaasay laba kun iyo kowdii isagoon iskoollo waddanka ka jirin hal iskool oo waamo ayaa kolkaa wax ka bilownaayeen wax badan buu soo qabtay wuxuu ku shaqayn jiray kolkii hore dugsi hoose dhexe ardada ka soo baxda waxaa la geyn jiray ama waddanka dariska inta badan kismaayo dugsiga sare la geyn jiray saddex sano saddex sano dugsiyeed yay hadda ka takharujeen ay ka baxeen ardada maaragtay ee dugsiga sare intii loo sameeyey sanadkii ugu horreeyey oo ay ka takharujeen ardadu dugsiga sare waxaan soo gallay jumhuuriyadda soomaaliya dowladda federaalka ah dugsiga sare kolka la dhaho soddonkii isgool ee la soo xulay ee la marwan ahaan loo soo xulay ayaanu labaatan iyo saddex kaga jiray sumcaddaas kolkaasay noo bilaabatay sana dugsiyeedkii ku xigay waan soo dallacnay ilaa saddex iyo toban darajo aan kor usoo kacnay waxaan ka mid noqonnay dowladda federaalk ee soomaaliya xagga dugsiga sare isgoollada tobanka lambar ee ugu heer sarreeya soo galay aan lambar sagaal kaga jiray intaasaan soo dallacnay maasha allah sanadkii hadda dhowaa oo kan hadda maaragtay sana dugsiyeedkii fasaxee hadda aan ka soo baxnay lahaa waxaan gallay jubbaland gaar ahaan dugsiga hoose dhexe aydadka dugsiga dhexe yaa waxaan ka gallay tobanka lambar ee ugu heer sarreeya muxuuaha jubbaland ayaan soo gallay maasha allah iskoolku marka saasuu maarata sumcadiisu usoo kacaysay uu una fac weyn yahay iskuulkan ku yaala degmada dhoble ee gobolka jubbada hoose ayaa waxaa la aas-aasay labada kun iyo kowdii wuxuuna ka mid yahay iskuuladii ugu horeeyey ee laga aas-aasay degmada dhoble ee gobolka jubbada hoose
hagaag dhegaystayaal markana kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada maxamed nuur xuseen
hagaag haatan waxaad kusoo dhawaataan xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada jowhar boqolka dollar waxaa lakala siisanayaa laba milyan iyo sideed boqol dhanka kale loorka briiska waa soddon iyo lix dolar loorka burka waa soddon dolar loorka sokorta waa afartan iyo laba dolar jiirkaanka saliidda waa labaatan iyo sideed dhibic shan tobanlaha saliidana waa sidoo kale afar iyo toban dolar dhibic shan loorka cusbada waa laba iyo toban dolar kortoonka baastada waa koob iyo toban dolar gasaca caanaha aan ka marnayn waa toddoba iyo toban dolar intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa xubintii sarafka ee suuqyada ee magaalada
mahadsanid maxamed nuur xuseen markaana kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha cabdicasiis xasan cabdulle waa mahadsan tahay saaro manchester city ayaa badisay afar ka mid ah lixdii kulan ee premier leaga la ciyaartay brentford laba kulan waa laga badiyey kooxda hantiliyaasha brentford ayaa weli ah kooxdii ugu dambeysay ee banaanka garoonkeeda guul kaga gaarta kooxda kubadda cagta manchester city dhammaan tartamada city ayaa laga badanin afartan shan jeer itixaad tartamada oo dhan tan soddon iyo sideed guul iyo toddoba barbardhaca ayay wadataa manchester city ayaa badisay dhammaan saddexdii kulan ee ay ciyaartay bermer leaga xilciyaareedkani tan ilo balowgii xilciyaareedkii hore brentford ayaa laga badiyay bermer leaga kulamada martida saddex iyo toban marka loo eego kooxaha hadda ku jira tartanka manchester city ayaa badisay mid ka mid ah labayo tobankii kulan ee ugu dambeeyay bermer leaga dhammaantoodana laba gool iyo ka badan ayay ku badiyeen xubinteeni waanaga intaa dhegeys xubintaasi ciyaaraha ayaa ugu dambeysay warka subax oo aad ka dhagaysanayseen warbaahinta isnaac intuu socday warka waxaad na socodsiinaysa anigoo asaare cabdixuseen dhankii farsamadana waa zaki tan intaan ku kulmi doono warkan kii sixiga sidaa iyo nabadgelyo